aad baad u mahadsan tahay ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa biyaha marinka khaza u isticmaalaya sidii hubka oo kale xafiiska warfaafinta maamulka marinka khaza ayaa maanta shaaca ka qaaday in gumaystaha yuhuudda uu biyaha khaza u bedelay qalab xasuuq iyo hubsi tartiib tartiib baa loogu dilayeen ka badan laba dhibic afar milyan oo falastiiniyiinna oo ku sugan marinka khaza bayaan uu soo saaray xafiiska ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in yuhuudda ay beegsanayso dhammaan kaabayaasha biyaha iyo wasiilo kastoo ay biyo ku gaari karaan bulshada ku nool marinka khaza si ruuxii ka badbaada xasuuqu oon iyo haraad ugu dhinto waxa uu xaqiijiya xafiiska in yuhuudda ay carqaladaysay laba shirkad oo ka mid a kuwa biyaha keena bariga magaalada khaza iyo gobollada dhexe kuwaasoo maalin kasta biyo siinayeen ka badan toddoba boqol oo kun oo falastiiniyiin ah waxayna yuhuudda burburiyeen in ka badan sagaashan boqolkiiba kaabayaasha biyaha iyo faydhowrka marinka khaza iyagoona ka hor istaagay shaqaalaha farsamadii inay gaaraan khaza say u dayactiraan kaabayaasha burburay halka shaqaalaha qaarkoodna la beegsaday iyagoo gudanaya waajibkooda bini'aadinimo sida uu sheegay xafiiska warfaafinta maamulka marinka khaza si kastaba ahaatee yuhuudda ayaa dagaal dhan weliba kula jirto ehelkeena reer khaza iyadoo ay malaayiin muslimiin aesha ka daawanayaan jasadkooda ay finanaysa yuhuudda raxanka daran dadaadu fara badan ayaa ku dhintay duufaana iyo dabeella maalmihii lasoo dhaafay ku dhuftay dalalka indiya iyo nebaal hay-adda maalinta musiibooyinka ee gobolka bahaar ee dalka indiya ayaa shaaca ka qaaday sabtidii maanta in gobolkaas ay ku dhinteen lixdan iyo kow ruux kadib markii halkaas ku dhufteen dabeello xooggan oo soconayay labadii maalmood ee lasoo dhaafay waaxda saadaasha wad ayaana dhankeeda sheegtay in roobama hiigaan ay ka diigaraan gobolka bahaar ee bariga dalka indiya dhanka dalka naybaaloo darislaa dalka indiya ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay ku dhufteen dabeello xooggan maalintii arbacadii lasoo dhaafay waxaana halkaasi karashee khasaare kala duwan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dalkaas ayaana wakaalada wararka ee faransiiska u sheegay inay duufaanadan ku dhinteen siddeed ruux u dhashay dalka naybaal tani ayaa imaanaysa iyadoo muddooyinkii dambe si aada u sii xoogeysanayeen dabeeladiiyo duufaanada ku dhufanaya qaar ka mida waddamada caalamka ciidamada dowladda lubnaan ayaa la wareegay inta badan salligyaday ururka isku magacaabay xisbullah ku lahaayeen koonfurta dalka lubnaan wakaaladda wararka ee faransiiska oo soo xiganaysay la wareedyo lubnaaniyiinna ayaa sheegtay in ciidamada dowladda lubnaan ay la wareegeen boqol iyo sagaashan ka mid ah salligyadii ururka isku magacaabay xisbullah ku lahaayeen koonfurta webiga liida ee dalka lubnaan ilo wareedyada ayaa sidoo kale wakaaladda u sheegay in ciidamada lubnaan oo kaashanaya ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ay burburiyeen salligyo badan oo ay ururka ku lahaayeen koonfurta lubnaan mas-uul ka tirsan waaxda ammaanka ee dalka lubnaan ayaa xaqiijiyey in dowladdiisa ay ku howlan tahay inay qaado tallaabooyin kale ay ku burburinayso dhammaan salagyada ururka isku magacaabay xisbullah tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan uu sheegay mas-uul ka tirsan ururka isku magacaabay xisbullah inay hub ka dhigayaan haddii ciidamada maamulka yuhuudda iskaga baxaan koonfurta dalka lubnaan ugu dambayntii wareega koowaad wadahadal u dhexeeya washington iyo tahraan ayaa ku soo gebagaboobay dalka cumaan wasiirka arrimaha dibadda dowladda iiraan cabaas ayaa shaaca ka qaaday inuu soo gebagaboobay wareega koowaad wadahadalka u dhexeeya tahraan iyo washington kaasuu sabtidii maanta ka furmay saldanada cumaan waxaanay uga wada hadleen malaf ku saabsan barnaamijka nukleerka iyo cunaqabateen ka saaran dowladda iiraan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda iiraan ayaana saacado ka hor sheegay in wadahadalka uu dhexdhexaadinayo wasiirka arrimaha dibadda ee saldanada cumaan ninka lagu magacaabo beder al buusiciidi wadahadalka u dhexeeya washington iyo tahraan ayaa ah mid aan toos ahayn ujeedooyinka ugu weyn ee loo kulmo ayaana ah in laisdhaafsada maxaabiis ay ka lahaayeen labada dowladood iyo in cunaqabateenka looga qaado dowladda iiraan barnaamijkeeda nukleerka